sulaymaan cutubka toddobaad gabadha amiirku dhalayay cagahaagu qurux badana markay kaba ilan yihiin boodyankaagu waa sida dahab nin saanac ahu gacantiisa ku sameeyey cuduntaadu waa sida fijaan goobaaban oo aan innaba kamri ka dhinnaanayn oo xaluskaaguna waa sida sarreen meel tuunsan oo ubaxshooshanno lagu wareejiyey labadaada naasna waa sida laba gibin oo mataano ah oo cowl dhashay qoortaaduna waa sida munaarad foolmaroodi ah oo indhahaaguna waa sida ballaydii xeshboon oo ku ag yaal iridda batraambiim oo sankaaguna waa sida munaaradda lubnaan oo xagga dimishaq u jeedda madaxaagu sida buur karmel oo kale wuu dheer yahay oo timaha madaxaaguna waa sida guduud oo kale oo boqorkuna wuu ku xidhan yahay taan jeclahayay qurux badanida fiicnaan badanida aad baad iiga farxisaa sarajooggaagu waa sida geed baar ah oo naasahaaguna waa sida rucub iyo canab ah waxaan is idhi geedka baarka waan fuuli doonaa oo waxaan qabsan doonaa laamihiisa naasahaagu ha ahaadeen sida rucubyo canab ah oo sankaaga neeftiisuna ha u carabto sida midho tufaax ah oo afkaaguna ha ahaado sida kamri wanaagsan si quman oo macaan ha ugu socdo gacalyahayga oo kuwa hurda bushumahooda ka hadliya anigu waxaan ahay tii gacalyahayga oo damaciisuna xaggayguu soo jiraa gacalyahaygow kaalay aynu duurka isla tagnee oo ayna tuulooyinka ku soo dhexnee aynu aroor hore beer canabyada tagnee oo aynu soo aragno bal in canabkii magoolay oo ay ubixiisii soo muuqdeen oo uu romaankii ubixiyey iyo in kale oo halkaasaan jacaylkayga kugu siin doonaa ubixii duuddaygu way soo carfayaan oo albaabadayda agtooda waxaa yaal midho cayn kasta ah oo cusayb iyo duugba leh oo adigaan kuu kaydiyey gacalyahaygii yow